subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa subax talaado ah bisha februarina waa afar sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah caasho ibraahim
qodobadaad dhegaystayaal idaacaddeenna saaka ka maqli doontaanna waxaa ka mida labaataneeye qof oo ku dhintay shaqaaqooyin ka soo cusboonaaday deegaano ku yaala magaalada kismaayo
tirada oo wada go-aan ma hayo maalmaha oo dhan bay socotay oo guud laakiin ma yaro dhimashada waa jiraa waa jiraa dhaawaacyada waa jiraan qaarkood la qaaday oo waa jiraan dhaawacyo jiraan waxaa kaloo aan idiin haynaa
sideedaba doorashada maraykanka laba noocda steedyadu ama gobolladu u galaan yidhi waxa weeye waxa la yidhahdaa primary oo dadku intay saf galaan bay baalad sanduuq bay waxay ku ridayaan codka midna waxa weeye nooca hadda iowa ka socota
waa gobolka iowa ee dalkan maraykanka oo ay ka bilaabantay xulashadii u horreysay ee musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah doorashada uga qaybgalaya laba kun iyo labaatanka qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mida magaalada jabuuti oo la dhagax dhigay dhismaha xarunta cusub ee urur goboleedka igaad afar iyo toban ruux oo arday u badnaa oo ku geeriyooday isbuursi ka dhacay dugsi ku yaala kenya dhaawacyo ayaa jira sidoo kale qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan gobolka ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo haddii laha idma marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
shan qof ayaa ku dhimatay qarax saddexdii bishana ka dhacay deegaanka xaawo cabdi ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye kaasoo lala beegsaday baabuur ay saaraayeen dad rayida baabuurka ayaa la sheegay inuu ahaa nooca la yidhaahdo karib dadka dhintay ayaa waxaa sarkaal sare uu v o e da u sheegay inay ku jireen lamaane masaafo ka yimid magaalada wallaweyn waxaa kaloo dadka dhintay ku jiray gabar ay saaxiibo ahaayeen labada qof darawalkii iyo qof ay eelhaayeen oo kasoo raacay wallaweyn ayaa sidoo kale v o e da u sheegay gabar weriye ah ay ilmo adeer yihiin darawalka iyo qof rakaab ahaa dhinaca kale ugu yaraan afar qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay lix kalena waa ay ku dhaawacmeen baabuur ahaa nooca loo yaqaano caasiga oo qarax miino lagula eegtay jidka u dhexeeya magaalooyinka afmadow iyo doobley ee gobolka jubbada hoose shalay
saynis yahano shiinaha ayaa sheegay inay filayaan in fayruska ka dilaacay dalkooda ee ay u dhinteen afar boqol iyo kontonka qof uu ka yimi fiidmeerta saynis yahanadan ayaa sheegay inuu fayruskani boqolkiiba lix iyo sagaashan uu la mid yahay xanuunada laga qaaday fiidmeerta ku nool deegaanka yuunaan oo ku yaala koonfurta shiinaha fayruskan ayaa sanadihii labada kun iyo labayo tobankii iyo saddexiy tobankii waxaa ku dhintay dad gaadhaya sideed boqol oo qof ilaa iyo iminka labaatan kun oo qof ayuu xanuunkani ku dhacay waxa aanu gaadhay saddex iyo labaatan dal qofkii ugu horreeyay u dhintay xanuunkan ee ka baxsan dalka shiinaha ayaa waxa uu ku dhintay dalka filibiin
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in uu sii xoogaystay dagaal beeleed maalmihii lasoo dhaafay ka socday duleedka dhanka galbeed iyo dhanka xeebta ah ee magaaladaasi dagaalkan oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo ku muransan lahaanshaha deegaanadaasi ayaa saaka mar kale dib uga qarxay tuulada la yidhaahdo sanguuni oo lixdan kilomitir dhanka xeebta ka kulaasha magaalada kismaayo dhimashada dhowr iyo labaatan qof iyo dhaawac badan ayaa lasoo sheegayaa inay sababeen dagaaladani wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta maamul goboleedka jubbaland injineer cabdi xuseen axmed ayaa uga warramay halka ay haatan xaaladdu marayso cabdixaafid cawil ismaaciil waxaa weeye walaala dagaaladu laba qabiil oo dhinacan koonfur galbeed magaalada ka xiga deegaankooda ku aadan yahay waa shaqaaqooyinka socdaan oo dilal ka socdaan maalmaha u dambeeyay soo xoogeystay marka way waa lagu kala dhex jiraa intaa dawladda way isku dayeysaa inay kala joojisa laakiin weli laguma guuleysanin ilaa iyo iminkaas inta aad og tahay khasaare dhimasho iyo dhaawac ma noo sheegi kartaa tirada oo wada go-aan ma hayo maalmaha oo dhan bay socotay oo guud laakiin ma yaro dhimashadii iyo adu ilaa labaatan milyan wada dhinacba way gaarayaan saan filaya waa tahay ee dhaawac ma jiraa magaalada kismaayo la keenay waa jiraa waa jiraa dhaawacyo waa jiraan oo qaarkood la qaaday oo waa jiraan dhaawac wuu jiraan waa hagaag ee waxaa kaloo la sheegayaa wasiir in ee tuulooyinka shabeelley dalsan iyo haadweyne ay ee labadan ee kooxood ku dagaalameen weli deegaanadaasoo dhan dagaalka ma ka socdaa markaas iminka kolba meel bu ka socdaa meel walba kama socdo wixii ma aha ciidamo waa qabiilo uun daaq iyo meelo biyo iyo meelo uun isku eesanay meelihii ciidan ay ku arkaan ka leexanayo ka wareegayo marka ma aha wax weyn oo meel walba xabad iyo dagaal uu ka socdo ma aha marka waa dagaal teelteela oo laba beelood u dhexeeya waa uun dagaal laba beelood oo tiida soomaalida lagu arki jiray weeye waana insha allah waxaan rajeyay inaan goobdayda soo afjaro waa tahay mas-uul ka tirsan ciidamada ammaanka ee jubbaland oo ku sugan magaalada kismaayo v o a da waxa uu sheegay in dhowaan ciidamo aada u dirteen tuulada sangumi ee maanta uu dagaalku ee labadaas ee beelood ku dhex maray ee ciidamadiinii ee meeshii ma gaadheen al-shabaab ayaa ku xoog badan ayaa la leeyahay mise waa u geli kari weydeen may may way deganaayeen intii ay deganaayeen ciidanku ma aynan waxba kama dhicin way ka guureen oo ciidanku meel kaleo wax lagu sheegay u guureen oo oaadeen intii oo ay ka maqnaayeen ayuu dagaalkani dhacay marka ciidanku saddexdeed iyo afar habeenba way deganaayeen meeshaas marka waa waxun dee ay soo soo dabamarayaan oo habeenkii ama aroorihii ay soo dhuumanayaan wey marka dee qof duur socda cidna ma kontarooli karayso marka ma is leedahay caqabad ayay ee, ku tahay in al-shabaab oo deegaanada ku xoogani ay idinka ka dowlad ahaan maamul goboleed ahaan ay idin suurtogeli weyda inaad ee, nabad halkaa ka dhalisaan caadada ay joogaan oo hadda wax ka socdaan ma aha micnihii iyaga laftigoodu meelo way jiraan ay qoladaasi dhinaceeda joogto marka waa dagaal ay laftigooda lug bay kuleeyihiin ba laleeyahay iyaga aada sheegay hadda qoladaasi shabaab marka waa lagu dhex jiraa baaritaanka iyo hawshiisii dejintiisii baa lagu jiraa waxaana rajeynaynaa in lasoo afjaro haddii ilaah yidhaahdo waxaa tiri qayb ayaa la filaya inay al-shabaab ku leeyihiin ee, labada beelood ee istilayaba mid ayay taageersan yihiin ayaad ka wadaa me isku hurintaasi inay ka dambeeyaan ay ku dhex jiraan oo ay isku dirayaan oo kale mhm mhm waa yahay deegaanadaasi hadda ay dagaaladu ay inta badan ay ka dhacayaan ma ma aha dhinacooda waa dhinacan ka sokeeya weeye marka ciidamana jooga oo frontlineka jooga marka laakiin waxay kuwii dhinaca shisho degan bay ataar ku leeyihiin waxa weye teleefanadii baa wada furan waa siyaabo badan bay maaragtay u adeegsan karayaan waa tahay ee, waxaa la sheegayaa in odayaal deegaanka ah ay al-shabaab u yeedhay si ay arrinkan ugala xaajoodaan arrintaas maxaa ka og tihiin maya ma maqal anigu arrinkaas ma ma ma umalaynayo si inay
halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta maamul goboleedka jubbaland injineer cabdi xuseen axmed ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaalada kismaayo goor sii horeysay iigu warrameeyey dadka degan gobolka iowa ayaa xalay waxa ay samaynayeen xulashadoodii ugu horeysay ee murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee bishii noofembar doorashada madaxweynaha kula tartamaya madaxweyne donald trump murashaxa ku guulaysta iowa ayaa waxa uu sare u qaadi karaa tartamadiisa gobolada kale ee ay ku soo xiga gobolkaasi iowa haddaba maxay musharaxa ku guulaysta rabitaanka reer iowa uga dhigan tahay tartanka ugu jiro inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee bisha disembar la tartami doona madaxweyne donald trump su-aashaasi iyo kuwo kale ayay caashe ibraahim weydiisay cabdiqafaar wardheer oo ka faalooda siyaasadda caalamka iyo tan maraykankaba
ee sideedaba doorashada maraykanka laba nooc baa steedyadu ama gobolladu u galaan yidhi waxa weeye waxa la yidhahdaa primary oo dadku intay saf galaan bay baalot sanduuq bay waxay ku ridayaan codka midna waxa weeye nooca hadda ayowacaa ka socota oo macnaheedu yahay cocus system waxa weeye dadku ilaa iyo kun iyo toddoba boqol oo meelood oo iskuullo iyo meelo maaragtay dadku isugu yimaado iyo goobo xataa guryo ay ku jiraan baa dadku isugu imaanayaa gacantaa la taagayaa dadkaa la tirinayaa markaa kadib weeye in la laysku dardaro oo goobahaasoo dhan laga soo xulo qof waliba intii uu cod ka helay marka waxaa la rabaa qof kasta ilaa iyo dadka hadda tartamaya qofkii dadkiisa la tirinayaa inay boqolkiiba shan iyo toban inay u codeeyaan baa la rabaa marka haddii boqol qof meel isugu timaado masalan ee boqolkaa qof qofkii shan iyo toban boqolkiiba ka hela yaa wuxuu noqonayaa in dadkiisa la tiriyo haddii kale dadka kale ay kala raacayaan marka pocket systemku waa ka duwan yahay nidaamka ah in sanduuq cod lagu rido waa dad gacantaagahoo la tirinayo oo meel lagu soo aruurinayo waa tahay bal waxaad ka warantaa marka musharaxiintan hadda ku tartamaysa gobolkan iowa ee kokiskan loo sameynayo maxay uga dhigan tahay marka inay kusoo baxaan halkaasi waxay uga dhigan tahay ilaa iyo hadda dadka masalan afarta qof oo hadda ugu horeysa labada state ama labada gobol oo maraykanka ugu horeeya waa iowa iyo new hampshire waxaa lagu cabiraa labadaas state qofka guuleysta oo dimuqraadiga eeprimariga tartankaas hore isreebreebka ah kusoo baxa inuu yahay qofka ugu fursadda fiican inuu afartan iyo sideedda gobol oo kalena uu jaanis fiican yeesho sababtoo gobol kastaaba saasa waxaa looga qabanayaa tartan ay isreebreeba oo ilaa iyo qofka ugu dambeeya oo laga soo xulo markaas uu qofkaasi la tartami doono madaxweyne trump qofka marka hadda ka soo baxa gobolkan iowa ka soo baxa ma siinaysaa ama intee in la eg weyd sare u qaadaysaa fursaddiisa in gobolada kale ee kusoo xiga iowana ay sidaasoo kale ugu soo baxo wax weyn bay taraysaa oo gobolada kale inay ku daydaan keliya maahe waxaa meesha ku jirta oo kale dadka maraykanka ah niyaddaa ugu dhismaysa oo dadka wax kala dooranaya lacag badan baa qofkaas loo rays garaynaya ama loo loo abuurayaa waxaa gelaya energy iyo dadaal xoog lebaa gelaya yacni waxay noqonaysaa qofkaasi janiskiisa kordhaya macnaheedu waxa weeye waxaa kordhaya markaas dadka qofkaas aaminaya ama usoo baxaya ama lacag u diraya ama maaragtay ololihiisa ka qayb qaadanaya marka calaamad weyn bay u tahay runtii iowa iyo iyo new hampshire bilowga afartan iyo sideedda gobol oo kale marka labadaas gobol ay codeeyaan maadaama ay yihiin kuwa ugu horreeya inkastoo ilaa iyo hadda ay socoto kala xulashadii dadweynaha ay socoto oo weli aan lasoo afjarin oo goor hore la sugaa laakiin ay dib u dhacdo weli hadda ay socoto marka murashaxiinta kale ee iyagu caawa laga codbato ma harayaan mise weli fursad baa u bannaan oo way soconayaan maya ma harayaan waxaa noqon waxay noqonaysaa un inuu isagu energy zaa'ida iyo dadaal zaa'ida iyo wax uu ku faano hela maahee ma dhowa oo waxa weeye hadda masalan madaxweyne clinton oo kale labada gobol oo ugu horeysaba waa uu luusgareeyey doorashadan oo kale markii ay jirtay sidoo kale madaxweyneyaal hore oo dad madaxweyneyaal noqday waa luusgareeyeen oo waa waa lumiyeen waa lagaga adkaaday iowana waa lagaga adkaaday midda xigtoo new hampshirena waa lagaga adkaaday marka ma aha marna ma guarantii garaynayso waay laakiin waxay ku siinaysaa waxay siinaysaa qofka soo baxa caawa sidii aan kuu sheegay energy iyo dhaqaale iyo in dadku aamino iyo in la yidhahdo qofkaani fursad buu fiican yahay iyo inuu inta tago uu ku faano uu yidhaahdo wakaas aniga i arka anigaa dadkoo dhan ugu cadcade maahe wax ay haba yaraatee guarantii ay u samaynayso inuu noqon doono qofka dimuqraadigu u codeeya ma jirto hadalkaasina waxa uu dambeeyey cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda siyaasadda caalamka iyo tan maraykanka caasha ibraahim oo stuudioga igu wada helisa ayuu u warramayey
madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduug ee haya guddoomiynimada meertada ah ee ururka igaad ayaa gelinkii dambe ee shalay si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha xarunta cusub ee urur goboleedka igaad warbixintan waxaa magaalada jabuuti ka soo diray ramadaan muuse munaasibada xaruntan cusub ee urgoboleedka igad waxaa kasoo qayb galay madax iyo ufuud kala duwan oo ka tirsan wadamada igad iyo kuwa beesha caalamka dowladda jabuuti oo xarun u ah ururka igad tan iyo markii lagu aasaasay ururkaasyaalkan jabuuti bishii januari kii ayaa maanta afar iyo soddon sano kadib ugu deeqday hirgelinta dhismahan cusub ururka igad madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo si gaara ugu warramay v o a ayaa sidan ii sheegay
yani horumarka iyo isdhexgalka iyo wada shaqaynta inaad dee yani afar iyo soddon sano dabadeed ay haysho iigad maxaa la dhahdaay guri ay hawsheeda si wanaagsan ugu qulguudato maxbuub macalin oo dhowaan wareejiyey xilka xoogahaynta igad oo lagu marti qaaday munaasibadan ayaa sidan igu waramay caasimad la soo caasimay ee laga yeeray anigoo xaafadda jiro kenya la yiri xaafadana jirtaa kasoo qaybgal aad baan u mahadsantiin sidaad sheegtay shaqada waa shaqa socotay oo ka wada shaqaynay aniga rag iga soreeyba marka maanta ku faraxsanahay in maarata dhagaxii u horeeyay la dhigay dhismada saldhigga urur goboleedka igad marka de waa shaqo weyn waana mid maaragtay ku biirin doonto isu imaadka dalalka iyo sidii maarata loo wada shaqayn lahaa dalalka kulligood waan ku faraxsanahay waana arrin weyn baan caday halkan maanta dhismahan halkan ma lays odhan karaa waa dhisme aad u ballaadhan marka la arka muuqaalka wuxuu ka turjumayaa dadaalkii ballaadhnaa iyo dee hawlihii aad usoo gasheen sidii loo ballaadhin lahaa hawlaha igad waata sida aad u sheegtay dhismada waa dhismo maarata aad u ballaadhan oo weyn waa mid maarata isu keeni doonto hadda magaalada jabuuti igaarka waxay degan tahay ilaa iyo afar meel waxaas dhan baa laisu keeni marka de waxay noqon doontaa urur dee shaqadeeda maarata hal meel eh ka fulin karto waana arrin wanaagsan xaqiiqdii danjiraha soomaaliya u fadhiya jabuuti ambasadeer maxamed cali nuur ayaa isna iga waramay aragtida dhismahan cusub ee igad runtii wallahi dhismahan horta muddo dheer ayaa la sugayay waana mid sare u qaadaya wada shaqaynta soo dhowaanshaha iyo waxqabadka igad oo maanta halkan lagaga furay heerquartar cusub oo aad iyo aad u weyn oo ay ku deeqday dowladda jabuuti iyo madaxweynaheena ugu deeqay ururka igad marka dareenkeenna maanta aad buu u wanaagsan yahay ururka igadna wuxuu taa tilmaan u tahay inuu yahay urur waxqabad leh hurusocod leh urur jira oo gobolka horumar gaarsiinaya rabadaan muuse v o a jibuuti
weli waxaynu ku kula jirnaa wararka jabuuti ee magaalada jabuuti ee dalkaasi ayaa urur u shaqeeya oo caawiya gabdhaha waxay u gudbiyeen baarlamanka dalkaasi gabdhaha ugu jira in cashuurta laga dhimo suufka ay gabdhuhu xidhaan marka ay caadada helaan waana laga ogolaaday oo qorshihii waxaa ansixiyey baarlamanka haddaba guddoomiyaha ururkaasi oraada higsi dumar fahima maxamed ayaa waxay u warantay wariyaha v o eda sagal saciid faarax
fikrada waxa maad aragtay waxaa dhalisay gabadh walaashaya oo ka shaqaysa meesha cashuuraadka ayaa warka aduu nasoo gaarsiisay maashala ilahi khayra sheego oo dabagashay laba sano horteed buu bilaabmay labadaas sanoona waxaa lagu jiray sidii loo qiimaha loo dhimi lahaa anagu marka waxaan islahayn boqolkiiba toban boqolkiiba shan in saddex dabaad horteed gaarhaysa ayaanu wax jidiida la yaray mid waxaan idhi ka waran dumarka xildhibaanada haddii aad ula tagtid oo iyaguna ay geeyaan oo de ansixiyaan alxamdulilah sidii dhaweyd bisha koob iyo labaatankeygii way noo martay jabuuti wallahi taana waxay ku timid ayaan dhaweyd waxaanu lahayn balan ayaanu la kulanay dumarka xildhibaanada jabuuti muhiimaduna waxay ina maadaragtay laysla helo waxay ansixinayaan anaguna aan noqono dadkii maadaragta war sugan keenayay una sheegayna baahida taa bay muhiimad ahayd wallahi farxad bay anaga noo tahay dad badan bay raqiis u noqonaysaa de waxana waa wax loo baahan yahay oo asaasiisa bariisya baasto de cashuur inuu lahaadaba horta marka hore ma yahay maanta mid baad ka hadasheen oo dumarka aad ugu baahan yihiin oo kuwa badan xataa ma haystaan isticmaalaan maxaad kaloo isleedihiin aad ka hadashaan oo sidaasoo kale dumarka baarlamaanka ee dee xilkii dowladda u haya fadhiya kuraasta aad u gudbisaan oo ayaguna markaa dee sharciga hala tiigsadaan waxa anaga iminka noogu culus waxaan rabnaa oonu quwadda saarno dumarka in la caawiyo halabuurkooga waa la caawiyaa laakiin caawitaankuu ku yaryahay sidii dumarka loo caawin lahaa wixii halhabuur leh ta kalena sidii maad aragtay waxyaala badan baa laga hadlay laakiin ta ugu quwad weynna waxaa kamida ina maad aragtay dumarka ay helaan meel ay kun iminka wey waxaa jira jabuuti saluul dakuut ama meel dhegeysi ladhaha haddii gabadhu ay maadarta dhibaato la kulanto oo maasha allah ilahi kheyraas iyo inafdiyada ku dhex taala annagu waxaan meel taas oo taay oo kale maaha mid ka yar duwan oo haddii dhibaato ay timaado oo kale qoyskii ninka naagti in la sameeyo meel lagula wada hadli karo intuuna dagaalba gaadhin intuuba maadarta dacwadayna iman marka waxaan u bixinay xarunta xalista xaawoleyda arrimahooga markaana dumar baa ka shaqaynaya dumar dee xirfad lo waaweyn oranaya dee dhibaatada haddii wax weyn tahayna dee wax ka qabanaya haddii wax yaroo fudud tahayna dee gabadhii oranaya reerkaaga iska haysta marka xarunta hadday noo hilgasho intaba la gaadhinba xarunta dhegaysigiya dee maruu qofkii dacwood qaada la dilaba inaanu maad aragtay oonu qaadiyadana waan kala sheekaysanay waanu la kulanay qaadiyo wallahi way ku farxeen waxay dhaheen iminka waxa batay furitaankay marka xarun haddii la helo oo dumar iyo ragba ay ku jiraan raggiina ay ragga la sheekaystaan dumarkiina dumar dumarka ay la sheekaystaan inta ayba gaadhinba furitaan iyo sheeko culusba wallaahi way fiicnaan doontaa innagana waddankeena xunbaa soo kari doonaa kuushka marka hore imisuu ahaa haddase inteera jirinsa inuu noqdo markii een, cashuur mis kii hore wuxuu ahaa cashuurtu waxaana een, een, qaaday een, maxaa la dhahayey een, luwaagani amba maxaa la dhaha sharcigan een, ministarada dumarka ayaa qaaday ilaa kheyra siiyo marka hore waxaa lagu cashuurayay boqolkiiba saddex iyo soddon ayaa lagu cashuurayay dee saddex iyo soddon wixii ha maanta hadduu noqdo zero dee waad fahmi kartaa xoog buu naaqusaya xeerkan lasoo saaray dhaafaan ay weli sidii hore ku iibiyaan wallaahi way adkaanaysa laakiin anagu si fiican baan wax fiican baanu ku talagalnay waxaanu ku talagalnay inaanu dukaanada waqtigan xaadirka weli hadda mii marin een, maxaa la dhahaaye xeerkii waa la sugayaa de waqti bay qaadataa ilaa inta alaabtooda dhammayna inaanu calaaxabo usoo iibino waxaa jira saanu aanu war sugan u helno hadhow markii maad aragtay ay bilaamato een, xeerkuna aanu eegno kii lagu qabtana aanu de maad aragtay waajibkiisa laga mari doono wax bila cashuura inuuna de ku qaaliyeyn doonin marka dadkii marka horeba u kacay in laga rido imaana diyaar baanu nahay inaanu qabanno kii wax nagu biiraya madaxweynuhu markuu hawshan idinla garab qatay dareenkiinu sidee buu ahaa wallaahi waan ku farxnay anagu de madaxweynaha islamaanu gaadhin ministerada ayaa ayaa dhigtay conseil de ministerkii amba ururkii ee ministerada Een, dumarada xildhibaanaduna way riixeen dumarka xildhibaankuna iyagaa riixay wallaahi salaasadii aniga farxad xoogay noqotay waxaan keligii qabtamaana waa dumar badan waanu faraxnay waxaan ku faraxnay wax aanu aanu aanu bulu- aanu islahayn may dhici kartaa ayaanu aragnay marka imika hididiilaa na gashay farxad baa na gashay waxba nimanka isleenahay wax badan oo marka hore anaga naga qarsocde wuu jiray laakiin aanu islahayn lama awoodi karo tan haddii la gaadhay qaar kalena waan ku socona marka waxaan leeyahay hindise dumar waxay ka shaqaysaa xaawalayda arrimahooga waxaan markasta u heelanahay gabadh walaasheena ad dhibaataysanaato amba ad dharagsanaato sidaan iskula garab joogsan lahayn tii dee wax- wixii igoo dhan u dhan yihiina si gabadh walaasheeda caawin lahayd tii wax ka dhiman yihiina sida maadarta xaqiga ay u raagsan lahayd hadalkaasina waxaa u dambeeyey fahiima maxamed oo ah guddoomiyaha ururka ee jabuuti ee hindise dumar waxaanay u waramaysay wariyaha v o eda sagal saciid faarax welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka afar iyo toban ruux oo arday u badan ayaa geeriyootay sagaal iyo soddon kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib isbuurasho amaba isjiiris maalintii shalay ka dhacday dhismaha iskuulka dhexe ee magaalada kakameega ee dalka kenya faahfaahinta warbixintan waxaa inoo hayaa khadar maxamuud xareed afar iyo toban ruux oo arday u badnaa ayaa geeriyootay sagaal iyo soddon kalena way ku dhaawacmeen kadib isbuurasho ama isjiir maalintii isniintii shalay ka dhacay iskuulka dhexe ee magaalada kakamega ee ismaamulka kakamega ee galbeedka dalka kenya taliyaha ciidamada booliska ee gobolka galbeedka beris kimani oo xaqiijiyey dhacdadan ayaa sheegay in arrintan ay dhacday xilli ay ardaydu fasalada ka soo baxayeen abbaara shantii galabnimo ee shalay halkaasoo masiibadu ay ka dhacday labaatan ka mid ahaa ardaydii ku dhaawacmay isbuurashadan ayaa lagu daweeyey cisbitaalka guud ee magaalada kakamega ciriirigan iskuulka ka dhacay ayaa sidoo kale sababay in qaar ka mid ah ardaydu ay iska soo tuuraan ilaa dabaqa saddexaad ee iskuulka halkaasoo ay ka dhacday dhimashada ugu badan shaqaalaha gurmadka deg dega ah oo isugu jiray ciidamada booliska iyo shaqaalaha hay-adda bisha cas ee kenya ayaa gurmad u fidiyey dhibanayaashii ku waxyeeloobay isbuurashadan ka dhacday magaalada kakamega mas-uuliyiinta dowladda kenya oo uu ugu horeeyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa tacsi u diray waalidiintii ardaydii ku geeriyootay isbuurashadii shalay ka dhacday magaalada kakamega isagoo caafimaad u rajeeyey ardaydii kale ee ku dhaawacmay inkastoo aanan si rasmi ah loo ogeyn waxa sababay isbuurashada ay dadku ku dhinteen haddana waxa ay mas-uuliyiinta dowladda kenya ay ku baaqeen in si deg deg ah loo baaro wixii sababay shilkani khadar maxamuud xareed v o a nairobi
magaalada hargeysa waxaa laga bilaabay hab casriya oo farsamo ahaan lagugu sameynaya telefoonkaaga gacanta marka ay muraacaadu kaa jabto waana noocii ugu horeeyey ee iminka la sameeya haddaba wariye khadar maxamed cakule ayaa la kulmay maxamed xasan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysta nidaamka xilli uu gudanayay shaqadiisa
Een, dad badan baa ka cawda shaqa la'aan magaalada hargeysa iminka bartamaha magaalada hargeysa ayaan taaganahay een, dhallinyaro koox dhallinyaraa waxay sameeyeen een, arrin la yaab leh een, mishiin een, shandadiro samsanayda ayaa ku dhex jira dad badanoo een, ayaa ku urursan oo moobilada loo hagaajinaya laakiin waxaa la qabanayo bal aan ogaado walaal magacaaga marka hore aniga walaal maxamed xasan maxamed maxamedow maxaad een, shandadan yar ee een, laabtobka teedioo kale ah een, labada mishiin cadcad iyo xabagta dawooyinka moobilada laydka yar bal ka waran walaalo moobilada waxaan uga hagaajinaa si muraayadda sare ee kobiga looga maarmo ayaa dawooyinkan loo soo saaray dawooyinkanna waxay adkaynayaan muraayadda hoose orijinaalka moolku ku soo dego ayuu adkaynayaa deetana muraayaddii sareed ku xidhaysay waad ka maarmaysaa hadduu dhulka ku dhaco waxba noqon maayo waad soo qaadanaysaa uun ma garanaysaa hadduu biyo galana waad soo qaadanaysaa uun wax dhibaatayii ma jiraan saa awgeed baa loo soo saaray dawooyinkan iyo mishiinkan marka idinku seed ku hesheen seed ku hesheen idinku weedan annagu waxaanu ka helnay shirkadda annaga noo dhiibtay oo deetana tiri dadkii danyartahaa ee magaranaysa moolka ka jabayey dee wuu adeegaa oo moobilka ugu sameeya si ay uga maarmaan muraayaddii koobigeed ay ku xidhanayeen
wartay bal waan kuu soo noqonayaa een iminka dad baa loo shaqeeyey oo mar walba kuyuub dad baa gelaya walaal magacaaga ii sheeg adigu ayaan walaal ayaanay maxaa lagu sameeyey adiga iminka halkan moobilkaaga baad gacanta ku haysaa moobilkayga ii sameeyeen marka maxaad ka cabanaysaa moobilkaaga maxaa dhibaato haysatay Een, dhalada inay iga jabtaan ka cabsanayay waay dan way ii waxeeyeen marka een waatay marka ma ku qanacsan tahay maxaase lagaa qaaday khidmad waxaa layga qaaday shan doolar waana ku qanacsanahay haa adigu magacaaga ii sheeg anigoo xasan cabdiraxmaan bilhadaan ado xasano adiguna halkan oo adigan adoo joogaan kugu yimid bal iga warran een macmiil baa tahay ma adeega Wallaahi- tahay anigu horta wallaahi markaan dhallinyarta maaragtay waddanka camalaanta jirtay waad arkaysaayo entrepreneurka nidaamka yaree soo kordhiyana wanaagsan ee casriga ah hogaamadu ma hayaan oo muraayadda yareedee mataqaanaa koobig ahaydee laga ilaalinaya dilaaca iyo waxaan unbay hayeen laakiinse casrigan cusub ee mashiinka maaragtay moobilka gebigiisaba la gelinayo dee waa khidmad nagu cusub iminka kale aan ku soo noqdo ninka farsamo yaqaanka isla markaana een gacmaha wuxuu ku xidhan yahay bac markaan eega qalabkan moobilkan iminka inanteed hagaajinaysa ayaan lahayd bal waxaad iga warantaa wakhti intee leg baad ku hagaajisay maxaad se ku samaysay dadka ku dhegaysanaya haddaad u sharax waxaan ku sameeyey moobilkan muddo laba mirir ah ayaan ugu sameeyey dawooyinkana waxaan mirir baan ugu sameeyey mish- mishiinkuna waxaan ugu sameeyey mirir laba miriroo qura ayay ii ta- ayay ii taagnaayeen dadku ma garanaysaa dee dadkuna kalsooni dee ayay iigu imanayaan markaa ma ka- ee, ka- ka muraayaddu jaban tahay muraayadda miyaad ka tuuraysaa koobiga ah mise waad muraayaddii baad samaynaysaa kabaysaa muraayadda koobiga hadday jaban tahay waanu ka tuuraynaa laakiin haddii aanay jabnaa aanay jabnayn labadaba waanu adkaynaynaa tii orijinaalka iyo tan dambe lagu ah, le- lagu le- sameeyey. maxaanu noqonayn matalan ma hadduu qofka ka siibto hadduu biyo kaga dhaco bal halkaa ku celi imika qofka hadduu matalan gaaro u dhigoo kale moobilku waxbuu noqonayaa hadduu gidaar ka jaroo kale waxbuu noqonaya wixii miisaan awood leh ayuunbaa jibinaya moobilka laakiin hadduu ama ka dhaco ama Ama ka ku dhaco, haa, waxba noqon maayo waxba noqonaya dawadaasaa adkaynaysaa hadduu biyo ku- hadduu biyo galana waxba noqon maayo oo samiicaddaas waddigan ku xidhaya galka waatay een, maalintaad een, matalan aad baa laydinku buuqa duhurkii oo kale waxaan arkaa halkan bartama magaalada dariiqeed joogtaan waa lagu soo buuqaa maalintaad ugu badantay een, imise qof baad u adeeg adigu ilaa tirada guud maxaad u malaysaa markay ugu badantay markay ugu badan tahay adigu ilaa afartan qof markaan un tayda ka hadlo shaksi baan anigu laba- taydan ka hadlaya anigu adigu ilaa shan iyo soddon ilaa afartan ilaa labaatan maxaa noloshaada iska bedelay markii aanad mishiinkeena iyo alaabtan soo qaadan iyo iminka ood muddo ku shaqaynaysa iminka isbeddel weyn baan dareemayaa marka hore bilaa camal iminka laakiin shaqo fars- farsamaan haystaa aad baan ugu faraxsanahay adiga maxaa kharash kaa baxa kursi baad ku fadhidaa alaabta waa isku wada een, xidhan tahay hadha waad laalaabanaysaa samsaneedkaaga yar waad qaadanaysaa deetana waa iska hurda tegaysaa een, waxa maxaa shirkadda kugu caawisay miya idigu iyad kharashni ka qaada aniga waxa qarasha iga baxa dawooyinkaasu ayuunbaa iga baxa wax qarasha laakiin iyo dabkaa aan gelinayo bayteriga ayuunbaa wax qarasha iga baxa imsaa habeenkii rabaxda adigu ilaa iyo tobanka ilaa tobanka aad iyo aad buu umahadsan yahay mid ka mid a dhallinyaradan xirfaddan een, runtii een, la yimid isla markaana dad badan oo moobilada casriga gacanta ku haya ay een, isugu yimaadaan ay ka samaystaan Een, waxa bartamaha magaalada hargeysa ayaa dhallinyaradani ay ku joogaan isla markaana ku haystaan meheradaha wax yar bay isu jirjiraan Een, waana dad badan oo shaqo abuur ay u noqotay sidoo kalena marka dadka ugu badan rawaxaan ayuunba iyaguna rawaxaan dariiqan laakiin ay joogaan labada dhinacba gaadiidka ka maraya taa laftigeedu mararka qaarkood halis bay ku keeni kartaa khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
tan iyo idaacaddeenna duhurnimo intii la gaaraya haddii lahayd mo bashiir abikar caashe ibraahim iyo aniga waa cabdixaafid cawin ismaaciil waxaanu idinkaga tegaynaa heestii ardligii barwaaqa iyo nimcaad dareen
arligay barwaaqo bankaad ku garataa eygeyda boorsada iyo umaskaad ku garataa hayee arligay barwaaqo bankaad ku garataa eygeyda boorsada iyo umaskaad ku garataa hayee eridhabanka geelana ololkaad ku garataa ka garataa